bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dalka jabuuti uga qayb galaya shir looga hadlayo ammaanka iyo howlgalka amisom ee soomaaliya maamulka gobolka banaadir ayaa si toosa loogu wareejiyey ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya iyo xeerlaaliyaha qaranka ayaa si wada jir ah baarlamaanka uga dalbaday ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada si loo xakameeyo dhibaatooyinka lagala kulmo kooxaha falalka gurracan ka fulinaya muqdisho iyo gobollada dalka hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa soo jeedisay in la qabto shirweyne qaran oo looga hadlayo sidii looga ciribtiri lahaa soomaaliya kooxaha dhibaatada ku wada ee argagixisada ah ee al-shabaab ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dagaal kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka bakool oo ay ku sugnaayeen maleeshiya ka tirsan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya doorasho baarlamaani ah oo ka dhacda waddanka iiraan ayaa natiijo horudhaca ay ka soo baxday midooda afrikana waxa uu baarayaal caalamiga u diraya waddanka burundi si loo qiimeeyo xaaladda waddankaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax waa subax axada taariikhdu ay ku beegan tahay laba iyo siddeed iyo labaatanka bisha labaad ee february sanadda laba kun lix iyo toban inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warka iyaga ugu doorkaroona haatanna warkaasi oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ku sugan waddanka jabuuti ayaa halkaas waxa uga qayb galayaa shir looga hadlaya amniga iyo howlgalka amisom ee soomaaliya waxaana shirkaasi ku sugan madaxda wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya iyo madaxda howlgalka amisom ee soomaaliya waxaana diiradda lagu saari doonaa waxqabadka howlgalka amisom ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa waxaa lagu sheegay in shirkaasi uu muhiim u yahay howlgalka amisom ee soomaaliya waxaana dhanka kale madaxweynuhu uu bogaadiyey dadaalada ciidamada ammaanka qaranku ay ku xaqiijinayaan ammaanka caasimadda iyo kahortagga falalkii koox ka tirsan al-shabaab ay ku doonayeen inay ku galaan hoteelka s y l ee magaalada muqdisho oo ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku ay ka hortageen inkastoo qarax weyn oo ay gaari u adeegsadeen ay ku dhibaateeyeen dad rayid ah kooxaha argagixisada ah ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa waxaa si toosa loogu wareejiyey maamulka gobolka banaadir kadib kulan lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay ka qayb galeen saraakiisha laamaha ammaanka ee soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa eegaya waryaha waryaha arrimaha gobolka nuur saciid tahliil
kulankan oo ahaa mid deg deg ah ayaa waxaa looga hadlayay ammaanka magaalada muqdisho waxaana kasoo qayb galay oo shir gudoominaya taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdiraxmaan maxamuud tuuryare cabdiraxmaan maxamuud tuuryare kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir saraakiisha hay-adaha amniga gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo agaasimayaal kaasoo ka dhacay xarunta degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir kulankan oo socday saacado badan ayaa aada looga dooday in la ballaariyo qorshayaasha lagu xoojinayo amniga caasimadda mas-uuliintii ka qayb gashay kulankana deg dega ayaa soo jeediyey inay diyaar u yihiin oo wax kasta oo looga hortegayo falalka gurcan ay al-shabaab maleegayaan sidoo kale taliyaha ciidanka niisa ayaa soo jeediyey in kulan xus ah loo sameeyo askartii ku geeriyooday ee ku shahiiday qaraxii al-shabaab habeennimadii jimcaha ka geysteen nawaaxiga s y l islamarkaana laga warhayo qoysaskii ay ka baxeen taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeyo guute cali xirsi bari cali gaab ayaa kulan kadib warbaahinta sharaxaad ka siiyey kulankani deg deg ah ee la isugu yimid waxaan rabaa inaan sheego haddii aan nahay ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ee gobolka banaadir inaan diyaar u nahay madaxdan aan ka ballan qaadayno inaan si xagar la-aana annagoo aan cidna ku hadlaynayn inaan uga shaqayn doonno waajibkaygiina u gudan doonno haddana ay ku ammaanan yihiin shakhsiyaadkii ama u dhintay ama dhibaatada u soo gaartay ee ciidamadaas ka tirsanaa
taliyaha ciidanka nabadsugida iyo sirdoonka qaranka cabdiraxmaan maxamed tuureere oo ku hadlayay codka taliyayaasha ciidamada qalabka sida waxa uu warfidyaenada u sheegay in ay dhabarjib weyn ku dhacay kooxda ugusa taasina beddelkeeda ay baabi'inayaan meel kasta oo horumar ka socda iyo meel kasta oo ay dadweynuhu isugu yimaadaan cadowgii tuulooyin yaryar buu ku soo haray shacabkii baa waddankii dhisaya magaaladii iyo waddankii dhammaa bilicdiisa soo noqonaysaa waxay doonayaan waxaa weeyaan kala cadhadha yaan dhismuhu soconin yaan meelaha la isugu yimaado oo lagu raaxaysto ha laga kala cadhadho oo maaragtay sida beeraha lagu nasto waxaasoo dhan maasajka amba farriinta ay bixinayaan waa farriintaas maanta waxaad la socotaan meesha taargetka ahayd waxay ahayd meel shacab meel shacabku usoo nasiino tagaan waxaad la socotaan markii hore waxa taargetka ahaa amba bartilmaameedka ah waxay ahayd meel shacabku usoo nasiino tagaan xarumihii dowladda maaha maanta bartilmaameed shacabkiyaa bartilmaameed ah
taliyaha ciidanka niisa jenaraal tuuryare ayaa sidoo kale sheegay in wixii haatan ka bilowdaa uu maamulka gobolka banaadir mas-uul ka yahay ammaanka magaalada muqdisho islamarkaana ay awood u leeyihiin inay howlgeliyaan talisyada booliiska iyo nabadsugidda ee qaybta gobolka banaadir
annaga taliya nabadsugid taliya booliis hadda kadib waxay raacdaysan doonaan cadowga saa kow iyo meeshii la dhihi jiray meelaha ay joogaan baan aadi doonnaa annaga gobolkan amnigiisana dadka ka madaxa ayaa wax laga weydii doonaa annagana meelaha ay waddanka uga harsan yihiin maamullada kale talisyadooda ayaan dhisi doonnaa ciidamada kale maaragtaa aan ugu talagalnay nabadsugidda ka tirsanee bannaanka aan ugu talagalna baan howlgeli doonnaa milatariga baan la shaqay doonnaa halkaasaan u badnaa doonnaa magaaladaana dadkeedii baa ka shaqay doona shaqadu waa kala saamnaa doontaa annagana waxaana la soo weydiisan doonaa caawin maxaan idinku caawinnaa maxaad u baahan tihiin maxaan dawladda idinkuu sheegnaa shaqadu sidaasay u kala baxsanaa doontaa wax badanoon idaacad in laga sheega ahayn baa halkan lagu go'aansaday waxaan rajaynayaa maamulka gobolka banaadir inuusan marti uga noqon nolosha muwaadiniintiisa iyo horumarkooda inuusan cid kale marti uga noqon
hay-adaha dowladda soomaaliya ayaa afar labaatankii saaci ugu dambeeyey waxay yeesheen kulamo kala duwan oo looga hadlayo horumarinta nabadgelyada caasimadda iyo sidii guud ahaan dalka looga xoreyn lahaa argixisada al-shabaab
waad mahadsantahay nuur saciid tahliil hay-adda culimada soomaaliyeed ayaa waxa ay ku baaqday in la qabto shirweyne qaran oo looga hadlayo sidii argagixisada al-shabaab looga ciribtiri lahaa gobolada dalka si loo si meesha looga saaro dhibaatooyinka kooxaha argagixisada ah lagala kulmo afhayeenka hay-adda culimada soomaaliyeed ahna guddoomiye ku-xigeenka hay-addaasi sheekh nuur baaruud gurxan ayaa sheegay in bulshada soomaaliyeed iyo dowladooduba looga baahan yahay inay isugu yimaadaan madal looga hadlayo ciribtirka argagixisada al-shabaab waxaana uu sheegay taasi inay muhiim u tahay qaranka wakhtigan la joogo ayuu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in laga wada tashto loona fadhiisto sidii al-shabaab iyo dhibaatooyinkooda loo soo afjari lahaa
waxaan anugu ku talin lahaa shacabka soomaaliyeed haysu yimaado maca dawladdiisa ganacsato duqey aqoon-yahan cid walba odayo halaysu yimaado tala loo dhan yahay waa in nimankan lagaga hortago shilin soomaaliyeed iyo caqli soomaaliyeed iyo qori soomaaliyeed nimankan waa inaan kaga hor tagno geed walba oo salkiisa ku jiraanna waa inaan ugu tagno nimankan isqarqarxinaya anigu hadda ma moodaya khatar weyn inay yihiin oo ma qabo sababtoo ah waagii hore waxay sheeganayeen inay dawlad islaama dhisay inay waddanka wada qabsanayaan laakiin markii dhulkii badankiisii laga soo qabtay intii badnayd hadda tuulo tuulo iyo ay sheekadoodii meelo gaaban tahay taladoodii waxay ku soo aruurtay qarax inay magaaladii caasimaddahayd arbushaan ooy dhahaan yaanyaan geedaha laynoogu imanin aan mashquulinno wax weyn ma ah laakiin waxaan u baahan nahay in geedaha hoostooda loogu tago in sheekadooda la soo gebagabeeyo shirkaas waan ku baaqayaa in laysugu yimaado
dowladda soomaaliya ayaa wada dadaalla lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda soomaaliya iyadoo marar badan dowladdu ay ka dalbatay bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo gobollada dalka inay kala shaqeeyaan ammaanka iyo la dagaalanka kooxaha dhibaatada ku haya bulshada wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya iyo xeerlaalyaha qaranka ayaa si wada jira u sheegay in baarlamaanka looga baahan yahay inay meel mariyaan sharciga la dagaalanka argagixisada wasiirka amniga qaranka mudane cabdirasaaq cumar maxamed iyo xeerlaalyaha qaranka doctor axmed cali daahir oo wadajir uga hadlay dhibaatada kooxaha argagixisadu ay ku hayaan waddanka ayaa waxa ay sheegeen in muhiim ay u tahay in la ansixiyo sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciyada kale ee muhiimka u ah xaqiijinta ammaanka iyo la dagaalanka kooxaha dadka dhibaateeya xeerlaalyaha qaranka doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dabran yihiin waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la meel mariyo sharciga la dagaalanka argagixisada waxa kaluu baarlamaanka iyo xukuumaddaba ka dalbaday in si gaar ah xuquuqda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya meel loo saaro si loo adkeeyo ammaanka iyo ciribtirka kooxaha nabaddiidka ah
wax badan hay-adaha amnigu waa dabran yihiin hadday tahay dhinaca dhaqaalaha waa ka dabran yihiin hadday tahay dhinaca shuruucda waa ku dabran yihiin way adag tahay in lala dagaalamo argagixiso heerkan ah iyadoo aan la haysanin hubkii loo baahnaa hubka loo baahan waxaa ka mid a in sharciyadii waddanka uu ugu horreeyo sharciga la dagaalanka argagixisada in baarlamanku uu ansixiyo ma garanayo sababta uu sharcigaas baarlamanku u hortaagan yahay maxaa yeelay waa sharci lagama maarmaan u ah la dagaalanka kuwaan hadda dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta sidoo kale shuruuc badan oo laga maarmaan ah oo lagula dagaalami lahaa ayaa jira ama dhaqaalo loogu samayn lahaa sidoo kale waxaa laga maarmaan ah xukuumadda iyo baarlamanka
wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay in sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciyada kale ee muhiimka u ah ammaanka ee taageeraya haddii la meel mariyo uu ammaanka wax badan iska bedeli doono gacan bir ahna lagu qaban doono kooxaha argagixisada ah ee dhibaateeyo rayidka
sharciga la dagaalanka argagixisada wuxuu muhiim u yahay in wax badan oo dhacayo oo lagaga hortago haddii aan laakiin sharciga aan baarlamaanka uusan ansixinin shacabka soomaaliyeed waxaa ogaanaysaan wax badan inaan la qaban karin wax badan waxay u fadhiyaan sharcigaas in la ansixiyo marka baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inay nagu taageeraan nagu saacidaan sidii sharcigaas ay u ansixin lahaayeen iyo shuruuc kaleeto oo ay ka mid yihiin shuruucda telecommunicationka oo ayagana baarlamaanka hor yaalla ayagana waxaan rabnaa oo aan weydiisanaynaa in sharcigaas labadaas sharci la baadgaleeyo labadaas sharci iyo kii garsoorka intaba waxay muhiim u yihiin in wax lagaga qabto amniga waddanka amniga waddanka shuruucba wax lagaga qabtaa haddii uusan shuruuc uusan waddanka lahayn iyo kala dambayn cid walba fawda ayay dhinaceeda ka noqonaysaa shabaabna waa adkaanaysaa in lala dagaalamo
sharciga laga dagaalanka argagixisada ayaa hadda hor yaalla baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo hore uu usoo ansixiyey golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana baarlamaanka looga fadhiyaa in sharcigaasi ay go-aan ka gaaraan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dagaal kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka bokool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada kooxda al-shabaab wariyahayaga gobolkaasi maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa howlgalka ciidamadu ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolkaasi uga warrama reediyo muqdisho
ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ee kusugan bokool gaar ahaan degmada tiyerlow ayaa waxay howlgallo ay ka sameeyeen deegaano kooxda uus mudooyinkan dambe la sheegaya inay isku urursanayeen oo ay kamid tahay deegaanka elgar oo ilaa iyo afartan iyo shan kilomitr dhanka galbeed kaga degan degmada tiyerlow halkaasi iyo maleeshiyaadka kooxda ugus markay xaqiijiyeen in ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya halkaas ay kusoo wadahan yihiin ay isaga carareen oo ciidamadana ay halkaasi ay la wareegeen iyadoo aysan ka dhicin wax isku horimaad ah maleeshiyaadkii kusugnaa deegaanadaasi ayaa waxay isku urursadeen haddana meelhi deegaan la yihaahdo wasiila ayay isku urursadeen halkaasi maanta garan jirankii dambe oo ciidamadaas ay qalabka sida ay ugu dabatageen halkaasina waxay gaareen abaarihii gabalda-i ayay halkaasi ay gaareen ciidamada waxaana halkaasi dagaal eh, kala hor imaaday oo mudashaadkii idinkii waxa- deegaankaasi isku uruursaday waxaana dagaal uu dhex maray ciidamada qalabka sida mudashaadkaasi uu socday ilaa iyo muddo hal saac ah kadib ciidamada halkaasi way la wareegeen oo mudashaadka halkaasi oo way ka carareen walow aysan hadda ee la hubin ee khasaarihii ee dagaalkaasi uu ka dhashay een saraakiil ka tirsan ee ciidamadaasi oo aan la xiriireyn waxay ii sheegeen in markii ay dagaalkaasi uu ama howlgalkan ay soo gebagabeeyaan ay usoo bandhigi doonaan een een saxaafadda ee wax allaale wixii halkaas iyaga ay kala kulmeen ama dhibaatadii ama burburkii ay u geysteen
halkaad warkaasi kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waddanka iiraan natiijo hordhac ayaa ka soo baxday doorasho baarlamaani ah oo dalkaasi laga qabtay waxaana ay muujinaysaa in siyaasiyiinta qor- qunyar socodka ah ee u ololeeya isbeddelka ay si weyn uga guulaysteen siyaasiyiinta muxaafidka ah kooxaha isbeddel doonka ayaa waxa ay sheegayaan in natiijada horudhac ah ay ka wanaagsan tahay wixii ay filayeen kooxaha qunyar socodka iyo kuwa isbeddel doonka ah ayaa sidoo kale waxa ay u muuqdaan in guul weyn ay ka soo hoyeen doorashadii golaha khubrada oo ah golo muhiim u ah awood aw- awoodda waddankaasi arrintan waxay taageeraysaa madaxweynaha qunyar socodka ah ee waddanka iiraan xasan ruuxaani waxaana kooxahan doorashada doorashada hordhaca guulaha ka gaara ay yihiin kuwo u ololeeya in reer galbeedka xiriir wanaagsan lala sameeyo midooda afrikana waxa uu qubarayaal iyo baarayaal mm, baarayaal u dirayaa waddankaasi burundi waxay u kuurgeli doonaan xaaladda waddankaasi iyagoo kormeeri doona iyo khilaafaadka ka dhexeeya mucaaradka iyo dowladda waddanka burundi ee sababtay in dagaal uu dhaco arrintaas oo ka dambeysay markii madaxweynaha burundi uu mar kale isu taagay doorashada waddankaasi isagoo weliba ku guulaystay dabeeqadii sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun shan iyo toban biyaro nkurunziisa madaxweynaha burundi ayaa hore u sheegay in doorashadaasi ay si xaqa u dhacday iyadoo inkastoo ay kasoo horjeesteen mucaaradka waddankaasi burundi midooda africa ayaa doonaya in arrintaasi la dhexdhexaadiyo nabadna lagu dhameeyo xaaladda waddanka burundi inkastoo ilaa hadda wadahadalladu ay meel wanaagsan marayaan warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa iduusagay waxay dib ka yeeli karaan barta internet-kan ku leenahay radio muqdisho dot net